waddooyinkan burbursan ayaa waxa ay saameyn adag ku yeesheen bulshada magaalada muqdisho gaar ahaan darawallada kaheeya mootobajaajka kuwaasoo dhibaato badan ka sheeganaya waddooyinka ay biyaha burburiyeen iyagoona tilmaamay in sidaasi oo ay tahay in dowladda federaalka ay ka qaado lacago canshuuro ah oo ay ku sheegto in lagu hagaajinayo waddooyinka laakiin aanan wax muuqda laga qaban waddooyinka burbursan oo saameynta adag ku yeeshay bulshada iyo gaadiidka ka shaqeeya mida ka mid ah wadayaasha mootobajaajka oo la hadlayay warbaahinta ayaa ka warbixiyey saameynta ay ku leeyihiin waddooyinkan burbursan isagoona eedeynta arrinkan dusha kaga tuuray madaxda dowladda federaalka ugu horeeyo xasan sheekh wuxuu tilmaamay in lacagaha laga qaado bulshada iyo gaadiidleyda ka shaqeeya magaalada muqdisho ay madaxda dowladda federaalka ilmahooda ugu dirsadaan dalka dibaddiisa
intee lacagtaa ku dhacdaa dalkina waa rafaadsan yahay waa la dhisaa lagu leeya laami shamiintaa kor lagu maranaa bis kaali madaxweyne waa dhisnay kaali xilka gooya lagu leeyahay wixii ma dhisna mana shubna ma samaysna ma hagaajisna kenya etoobiya kenya uu soo dhow kenya deenaa loo dhisay laba sano gudaheeda ku dhiibta lacagteeda ma aniga xabashidaas ama gafuurada waaweyn ma aniga dhaamin madaxweyne in runta laisku sheego lawaa laakiinse waxaa u dhiibatay nin ama cunugiisa uu rabo maanta xilka loo doortay laba bil kadib cunugiisa oo leeyahay aabba turkiya aadbax oo sii baxooya laileen masaakiina ku dhibaataysa meeshaan arag cudurka meeshaan ama masaakiina degan feer guriga cudurka ama bakteeriyada kasoo bixi karta intee saameyn in la-eg ay geysan kartaa baashaan laga kala dhimo ama dadkan
dowladda federaalka oo dhibaatada ay ku hayso bulshada maalinba maalinta ka dambaysa ay isa sii tarayso islamarkaana bulshada ay sheegto inay madaxda u tahay ay maalin weliba warbaahintu ka cabanayaan iyagoo ka sheeganaya madaxda dowladda federaalka iyo askarteeda kuwaasoo dhibaatada ay bulshada ku hayaan ay ka mid yihiin dhaca kufsiga iyo boobka hantida dadweynaha